waxaa faahfaahin laga helayaa shuban biyood ka dilaacay kaam ku yaala duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kaamkan ku yaala duleedka magaalada muqdisho ayaa la soo warinayaa inuu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka kaas oo tiro dad ah ay u dhinteen si guud tirada dadka uu soo ritay cudurka ayaa la sheegay in ay gaarayaan ku dhowaad shan iyo toban ruux oo u badan carruur halka kuwo kalena ay yihiin dad waaweyn ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey waxaa cudurka u dhintay shan qof oo carruur ah iyo oday waayeel ah oo uu soo ritay cudurka mid ka mid ah dadka ku sugan kaamka ayaa ka warbixiyey cudurka iyo sida uu hadda ugu sii faafayo kaamka oo ay dad badini degan yihiin waxaa ka jira waxaa ka dhacay waxshuun biyada wallahi dadka uu soo ritay n wuxuu gaarayaa ilaa iyo afar iyo toban shan ka waa gaarayaa dad ku dhintay lixaa ku dhima lix caruura ku dhima ha dad kale oo markaa alxamdulillah oo lala tacaaliyo isbitaaladii la geeyo oo soo caafimaadeen oo lasoo celisho waa jiraa qaarna isbitaaladay jiraan caruur waa caruur caruur waxsan sana ka yar waay hal odayoo weynaa ku jiro waa daajac waay odagaas waayeel waay kaase cudurkan shuban biyoodka ah ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa laga soo tebinayey magaalooyin ay ka mid tahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyadoona halkaasi uu ku soo ritay dad aad u fara badan oo ay ku jiraan carruur iyo hooyadood